إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسو جنيب كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الجهاد أيام كدح جنيب عن سوقنا حديثك سليمان بن بريدة رضي الله تعالى عنه وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه marka sulaymaan ibnu burayda aabbihiisuu ka warinaa burayda radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi burayda kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa amara markuu madax ka dhigo amiira nin amiir ah calaa jeyshin ciidanna uu madax uga dhigo nabiga sala allahu calayhi wasalam ciidan uu mid meel u dirayo markuu amiir u sameeyo oo nin amiira uu u sameeyo awsaahu amiirku u dardaarmi jiray bitaqwa allahi ilaahay cabsidiisa ilaahay cabsidiisa u dardaarmi jiray koo horta amiirka taas marka waxay ku tusaydaa nabiga hadigiisa inay ahayd madaxda ciidankooda ciidanka saraakiisha xukumayda inuu u dardaarmo oo alla kacabsi u dardaarmo sababtoo ah waa kuwa laga rabo inay ilaaliyaan diinta laga rabo inay ilaaliyaan nafta maalka cirdiga iyo caqligaba cidda waardiyeynayde ciidankii maadaama ay yihiin muslimiinta waa inuu ninka madaxda ah u dardaarmo waxa weeyaan inay ummadda ilaaliyaan diintooda naftooda maalkooda cirdigooda iyo caqligooda iyo sharaftooda asagoo qofkuu ku dayanaya nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu kaloo nabigu u dardaarmi jiray biman dadka macaw la jira horta adiga alla ka cabsuu dhihi jiray wa biman dadna waa u dardaarmi jiray inuu iska ilaaliyo macaw la jira oo min almuslimiina muslimiinta ah khayran khayr khayr marka waxa weyan asaga si gaara uu ilaahay ka cabso u dhihi jiray fii khaasati nafsihi dadka muslimiintaana ilaahay uga cabso oo xuquuqdooda ilaali sidaasuu dhihi jiray qofku hadduu marka labadaas arrimood ilaaliyo oo waxa weeye saraakiishii labadaas arrimood ay ilaaliyaan waxay noqonayaan kuwo shartii iyo dhibkiina difaaca masaalixdiina ilaaliya ninka madaxda ah ee ay ciidanka u yihiinna mulki uu ku farxo ayuu ku gaaraya markaas laakiin hadduu labadaas ka tago oo uusan u dardaarmin ciidanka alla kacabsi oo uusan u dardaarmin dadka muslimiinta inay u naxariistaan oo ay ilaaliyaan diintooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda hadduusan u dardaarmin waxa weeyaan ayagiiyaa mufsidiin noqonaa ayagiiyaa cadow ummadii ku noqonaa waxaana dhici karta ilaahay mulkigiisa inuu siibo wax lagu cibro qaatana berri uu noqdo wa biman dadna waa u dardaarmi jiray nabigu macaw la jira ko min almuslimiina muslimiinta khayran khayr u dardaarmi jiray nabiga sala allahu calayh wasalam uma qaala nabigu wuxuu dhihi jiray uqsuu duula bismi illaahi mustaciiniina xaalaad kaalmaysanaydaan bismi illahi ilaahay magaciisa duule idinkoo ilaahay magaciisa kaalmaysanaya saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu calay wasalam duule idinkoo magaca ilaahay kaalmaysanaya marka waxa weyn taasna waxay tahay ciidanka muslimiintu waxa ay kaalmada ka sugayaan oo ay isku hallaynayaan waa allah waa atawakul cala allah inay ilaahay tala saartaan xoogooda maahan xeeladooda maahan cid kale maahan makhluuq kale maahan waxay isku hallaynayaan oo ay ku tiirsanayaan oo qalbiga ka weheshanayaan waa allah marka uqsuu duula bismi illaahi ilaahay idinkoo kaalmaysana fii sabiililahi jidka allena ku duula marka fii sabiililaahina waa ikhlaas oo waxa weeyaan duulaankiinu ha noqdo litakuuna kelimatullaahi alculya waa ikhlaas inuu noqdo oo uusan noqonin wax mulki iyo madaxnimo lagu gaarayo lagu doonayo qaatiluu la dagaalama man kafara billaah qofkii ilaahay ku kufriyey tanna waxa weeyaan hadafkiiya loo cayinaya cid ay la dagaalamayaan inaysan muslimiin noqon ee ay noqdaan kuwa alla ku kufriyey hadafkiiya la cayina markaana qaatiluu la dagaalama man kafara billaah qofkii ilaahay ku kufriyey ama yahuud ha ahaado ama nasaare ha ahaado ama mushrik ha ahaado ama majuusi dad caabuda ha ahaado kafarada ilaahay ku kufriday la dagaalama taasna waa tacyiinulhadaf uqsuu duuna walaa tahulluu ha qiyaaminina huluulka waxaa la ydhahdaa maalka caamka ahoo dadka ka dhaxeeya oo la khiyaano waa arrin aad u katara waana xaaraan huluulka waxaa la yidhahdaa marka haddee koow waxaa ugu horreeya soo gelaya waa qaniimadii dii qaniimo la helo ayadoon la qaybin oo si shafiya aan loo qaybin qofku inuu wax qaata waa xaaraan hadduu qaatana naar iyo ceeb iyo fadeexo aakiro iyo mid adduunu ku dhacaya qofka qaata waxa weeyaan ilaa la qaybiyo faraati qofku ma qaadan karo faraati dacis kama qaadan karo cuntada bisil qofku waa cuni kara laakiin waxyaalaha gaalada laga qaniimaysanayo faraati ka mid ah ma bannaana qofka inuu qaataa ilaa qaniimada la qaybiyo marka hore marka ha qiyaaninina saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam walaa taqduluu ballan ha ka bixinina ballan ha ka bixinina gaalada inta ballan lala galo in looga baxaa ma bannaana gaalada inta ballan lala galo in ballankii marka lala galo kadib looga baxaa ma bannaana qadrigu waa ballanka baxa waxa weeyaan dhammaan makri kasta oo gaalada lagula dagaalama waa bannaan yahay ilaa khiyaanada iyo ballanka baxa maahane taas weligeed ma bannaana oo sharcigeenna islaamka weligiis ma banneeyo ballanka baxa sharcigeenna islaamku weligiis ma banneeyo ballanka baxa walaa tumadilu ha googoynina gaalada markaad dishaan kadib inta la qabto indhaha laga baxsho dhagaha laga jaro waxa weeye la silac googooyo xaaraan wey ma bannaano laakiin ahlucilmigu waxay yidhahdeen marka hore dagaalka hore hadduu iskaga googoo wax dhiba male oo waxa dhacda hub weynaa ku fariistay cadba maru go-ay waxa wey waxba kaama saaran waa dariiq sharci ah laakiin inta la qabto markii la dilo kadib in amase marka isagoo nool inta la qabto la googooyo waa xaaraan waxay ka soo horjeeddaa amarkii nabigu baxshay sala allahu calayh wasalam wa idaa qataltum fa axsinu lqitla markaad wax dilaydaan qaabka aad wax u dilaydaan wanaajiya saasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam haddii marka la qabtoo la dilayo waa in si sharaf loo dila haddii asagoo mayda loo tagana waa ina indhaha iyo dhagaha iyo laga gogoyn oo la silex diliyey marba haddaad dishay mayd xaad fali mayd waaba maydku khalaas islaamku ma amro marka islaamku ma amro wax uu keenaya gogoyntan gaalka iyo silex diliddaanu keliya waxay keenaydaa sumcad xun inay muslimiinta ka bixino laakiin wax kalay keenayda male waana mukhaalafa sharciya walaa taqtuluu walidan caruur saqiirana ha dilinina waxaa xaaraana carruurta gaalada in la dilo hal maado waa noo imaan doontaa haddii gaalada la weeraro carruur ku hoos jirtay ku dhimato waa bannaanta wax dembina kaama saarna laakiin carruur saqiirahoo gaalada ka mid ah oo carruurtooda in la toogtaa ma bannaano si gaara loo beegsado ama markii la qabto kadib la dila xaaraan wey dumarka iyo carruurta gaalada lama dili karo ilaa qof dagaalamaya maahane dumar dagaalama adda waa askari caadiya markaas waidaa laqiita haddaad la kulanto uu dhihi jiray nabigu sala allahu calay waslm ninka madaxda ee ciidanka wata wuxuu dhihi jiray waidaa laqiita markaad la kulanto caduwaka cadowgaaga min almushrikiina mushrikiinta xaalay ka mid yihiin fadcuhum ugu yeer ilaa alaai khisaarin saddex arrimood ugu yeer saddex arrimood ugu yeer faayatuhunna mid alle midoodii ajaabuuka ay kaa yeelaan ilayhaa midda faqbal ka aqbal minhu ayaga xaggood saddex arrimood mid ugu yeer tay kaa aqbalaanna ka yeer wa kufa kana joog canhu xaggooda midday kaa aqbalaan taas ka yeel ka joog dagaalka markaas midda ugu horayda marka udcuhum ugu yeer ilalislaami islaamnimada ugu yeer marka waa midda ugu horayda in islaamnimada loogu yeero waxa weeyaan waa xaq marka waa xaq mar walba laakiin marna waa waajib marna waa sunna mar walba in gaalada marka lala dagaalama intaan dagaalka lagu qaadin loogu yeedha dacwada waa xaq mar walba laakiin ugu yeedhidaasu marna waa waajib marna waa sunna haddii markaas ka hor dacwadu aysanba gaarin gaaladan waa waajib in loogu yeedha dacwadu oo aan dagaalka lagu bilaabin mana bannaana dagaalka in laysaga bilaabo weligoodba islaam ma maqal diin islaamba ma maqan dagaal laguma bilaabayo waa loogu yeedha dacwad waa middaas waa waajib haddii markaas ka hor dacwada loogu yeedhay diinka ay maqleen ay ogaadeen oo aysan aqbalin marka dagaalka lagu bilaaba in loogu yeeraa waa sunno oo xadiidkaana waa soo gelaya xadiidkii khaybarna si gaaruhu u caddaynayoho dagaalkii khaybar asagoo socda a maalinka u dambeeyo la furanayo cali nabigu ku yidhi dadka diinta ugu yeer lian yahdiy allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumur nicam waa goorma markuu leeyahay waa dagaal maalmo dhan socda kadib uu leeyahay waaba maalinkii la furanayey maalinkii la furanaayeyba wey oo muddo dheer dagaalku socday marka iyagoo awal lala dagaalamo loogu yeeray diinta axadka kadib ay sunnata in mar walba dacwada loogu yeero sababto aan maqsadka dagaalka jihaadka laga leeyahay waa in la inqaadiyo dadka naar laga inqaadiyo qofka waxa weeye maaridka ee shaydaannimada ku murxee hortaagana laga wareejiyo hubka sita si ummaddan kale diinka loogu sheego idan marka waa sunna markaas maxaa soo haray laakiin way bannaan tahay mar haddii horay loogu yeeray dacwada markaan dagaalka lagu bilaaba iyadoo loo sheegay in laga duldhaca waa bannaanta taasna xadiidkii cabdullaahi ibni cumar ibni khadaab ee bukhaariiyo muslim ay isku waafaqeen ayaan darsigan insha alla ku soo qaadan nabigu reer bani mustaliq waxa weeyaan agaara wahum qaaruuna waa weeraray ayagoon iska jirin ayuu iska jirin ayuu ka duldegay marka haddii horay dacwadu u gaartay waxa weeyaan waajib maaha in loogu yeeraa laakiin waa bannaanta xadiiskaas khaybar ayaa caddaynaya qisadeeda marka kow islaamnimada ugu yeer islaamnimada ugu yeer waa shayga ugu horeeya fa in ajaabuuka hadday kaa ajiibaan islaamaan faaqbal minhum ka aqbal kadib ma ahan daacad kama ahan islaamnimadu iyo waxa weeyaan munaafiqiin weeye iyo ma banaano hadday kaa aqbalaan hadday oo yidhahdaan waa islaamno khalaas muslimiina loo xukmina muslimiina loo xukmina ka aqbal marka uma idhum ugu yeer ila taxawuli inay wareegaan min daarihim deegaankooda inay ka wareegaan ilaa daari lmuhaajiriina muhaajiriinta daartooda ay u wareegaan marka dadkaas islaamka markay aqbalaan markaas waxaa muslimiinta waajib ku ahayd madiine in laysugu tago muslimiintu waa yaraayeen qofkii soo islaamana madiine inuu tagaa laga rabo marka waxaad leedahay soo wareeg inaw xarunta muslimiinta madiine ku soo wareeg daarta muhaajiriinta waa madiine saas ugu yeer marka waa kuwa islaamay marka kuwaas umahum ugu yeer ilaa taxawuli wareegid min daarihim deegaankooda ay ka soo wareegaan ilaa daari lmuhaajiriina muhaajiriinta deegaankooda ay u wareegaan fa in abow hadday diidaan hadday yidhahdaan maya annaga waa islaamnay meeshaynaana deganaanayna mana aadayna meeshaa degantihin fain abow hadday diidaan fa akhbirhum u sheeg annahum ayagu yakuunuuna inay ahaanayaan ka acraabi lmuslimiina muslimiinta reer baadiyahoodoo kale ma ahan in la leeyaha gaalaatihiin haddaad soo guuri diideen waxaa la leeyahay whaye muslimiinaad tihiin laakiin ogaada qaniimadana wax kuma lihidin haddaadnaan dagaalamin fay-ana shilinba kuma lihidin reerbaadiyaha muslimiinta lamidti ilaa dadkan muhaajiriinta ee xarunta muslimiinta degan ee ciidanka joogtada muslimiinta u ah haniimadana ayagaa iska leh oo qaniimaystay fay-ana waxbaa laga siiya hadday marka soo wareegi doodaan kuwan waxaa la leeyahay qaniimada iyo fay-a wax kuma lihidin markaad dagaashaan maantaad dagaal gashaan qaniimadaad wax ku leedihin maanta hadnaan dagaal gelinna qaniimana ma lihidin marna wa kuma lihidin ilaa idinkaa soo wareegi diiday laakiin muslimiin meeshaas loo deganoo reerguyaha loo tihin oo kalaa fa akhbirumuu sheeg annahum ayagu yakuunuuna inay noqonayaan ka acraabilmuslimiina muslimiinta reer baadiyahoodoo kale walaa yakuunu lahum u sugnaan maa fi lqaniimati qaniimada iyo walfayi faya shay u shay u sugnaan maa ilaa an yujaahiduu inay jihaadaan maahane maca almuslimiina muslimiinta la jirkooda laakiin xataa iyagoon soo wareegin oo baadiyahooda ama tuuladooda degan hadday jihaadka galaan qaniimada maantaas waxbay ku leeyihin amaa faya marna wax kuma leh ilaa ay iyagu xarunta ku soo wareegaan fa inhum iyagu aabow hadday diidaan haddayba islaamnimada diidaan taas waxay yadha hadday islaamnimada aqbalaan sidii loola tacaamulayay hadday islaamnimadaba diidaan oo yidhahdaan maba islaamayno dacwadii koobaad marka islaamka loogu yeedho fas'alhum weydiiso aljisyata jizyo weydiiso waxaad tidhahdaa jizyo dhiiba sanadkiiba xoogaayaad iska dhiibaydaan sanadkiiba xoogaa lagu heshiiyo aad dhiibaydaan weliba waxaa laga qaadaa waa ragga gaashanqaadka ahoo dagaalama carruurtuna kuma jiraan dumarkuna kuma jiraan hadday marka ogolaadaan khalaas intaasa laga qaadanaa naftooda waa la ammaan gelina maalkooda waa la ammaan gelina muslimiintu waa nabadgelinayaan fas'alhum weydiiso aljizyata fa inhum ayagu ajaabuuka hadday kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal oo jisyadaas ka qaado fainhum ayagu abow hadday diidaan oo yidhaahdaan mana islaamayno jisyana bixin mayno dad xoog lahaan nahay oo iska kii dhacayna khalaas faastacin billaah ilaahay kaalmayso marka tacaala alla waa sarreeyaha waa qaatilun la dagaalam waa tii ugu dambaydey marka saddexdaas martaa buu maraa dagaalka dagaalku uma horeeyo ilaahay kaalmayso la dagaalan markaas wa idaa xaasarta haddaad hareeraydo ahla xisnin dhufays dad ku jira daad hareeraydo marka ka taba roonaato oo fa araaduuka ay kaa doonaan an tajcala lahum inaad ku yeesho dimmat allaahi ballan ilaahay wa dimmata nebiyi nebigiisa ballankiisa falaa tafcal hayeeli daad hareeraydo oo tiraada soo dhiiba oo yidhaahdaan ilaahay weynaa ballankiisa iyo ballanka rasuulkaan ku soo degaynaa daad noo ballan qaadaan oo ha ka yeelinin ha ka yeelinin waxaa tira anigaad ammaan anaa idin ammaan gelinaya ilaahay ballankiisa idinku deji mayo ballan ilaahay cahdi ilaahay ku soo degi maydaan cahdiga rasuulkana ku soo degi maydaan waxaad ku soo degaydaan aniga cahdigay ninka amiirka waa inu saas yidhaha sababtoo ah haddaad tidhaahdo ballan ilaahay ku soo dego iyo ballan rasuul ood hadhow markay soo degaan aad jabido ilaahay ballankiisa qof jabi waxba uma harin waa kasaaro waa qof kasaaro weyn ku dhacay qof ballan rasuul jabina waa qof musiibo weyn ku dhacay laakiin haddii adiga ballankaaga aduwa ku soo dejiday ee aad jabido waa dembi laakiin aba ballan ilaahay jabiye la mid maaha waxay ka roon tahay ballan alle adoo jabiye eed laftigeedu maaha inay bannaanta waxaad leedahay maya ballan alle iyo ballan rasuul midna idinku dejimayo anaa idin hareereeyey isu soo dhiibe anaa idin xukminaayo soo dhiib saasaa leedahay ka yeeli maydo ballanka alle ballanka rasuulka maxaa yeelay nabigu waa sheegay wuxuu yidhi walaakin ijcal u yeel lahum ayaga dimataka ballankaaga aniga ballankayga weeye ballan weeye in xukun laydin xukminaayo saas la yeelay aniga ballankayga weeyaad leedahay ballan alle iyo ballan rasuul midna ha yeeli maxaa yeelay nabigu waa cileeyey waa sheegay sababta loo diidaya ballanka alle iyo ballanka rasuulka in lagu soo dejiyo nabigu wuxuu yidhi sal اlahu calayh wasalam fainakum idinka muslimiinta an tukfiruu inaad jabidaan dimamakum ballamadiinna a ahwanu ka fudayd badan min an tukfiruu inaad jabidaan dimat allahi ilahay ballankiisa ballan ilaahay inaad jabidaan waxaa ka fudud ballankiina inaad jabidaan waa qatar inta ballan ilaahay la gasho ballankii rasuulka la gasho inaad jabidaan waa arrin aad u qatara marka waxaa roon haddii ballan jabayo inuu noqdo ballan adinka aad qaadeen midka jabaan ayadaa ka roon fainakum idinka muslimiintaa an tukfiruu inaad jabidaan oo buridaan dimamakum ballamyaalkiinna aa ahwanu ka fudayd badan min an tukfiruu inaad jabidaan dimmatallaahi ballanka ilaahay wa in araaduu hadday doonaan an tunzilahu inaad soo dejido oo isi soo dhiibaan calaa xukmi illahi ilahay xukunkiisa hadday ku yidhaahdaan waa isdhiibayna laakiin xukunka ilaahay waa inaad lagu xukmaydaa shardiga hadday ku yidhaahdaan fiiri xukunka ilaahay xukunka ilaahay inaad nagu xugmaydaa shardiya haddaad xukunka alle inaan idinku aad nagu xugmayda way soo dhiibaynaa hadday ku yidhaahdaan waxaad tidhahdaa anaa idin xukminaya soo dhiiba war annaga xukunka ilaahayaan rabnaa anaa idin xukmaydo maya sababtoo ah macnaheeda maahan inay kuu bannaan tahay xukunkale inaad ku xukmidaan kuma bannaana laakiin maxaa la diidayaa inaad hadhow inta dadaasho xukunka alle gafto awalna aad ballan qaatay xukunka alle inaad wax ku xukmaydo taasaa la diida maaha macnaheeda markaad leedahay xukunka anaa idin xukminayo inaad hadhow caqligaaga ku xukmaydo kuma bannaan caqli diinkaad ku dadaale laakiin waxa weyn waxaa dhacda inaad gefto marka ballanqaadka hore iska ii ka fiirso bal fiir cajaa'ibtaas waidaa araaduu hadday kaa doonaan waidaa araaduuka hadday kaa doonaan an tunzilahu inaad ku soo dejido oo isu soo dhiibaan calaa xukmi illaah falaa tafcal ha ka yeelin bal calaa xukmika xukunkaaga ka yeel waxaa leeda anaa idin xukminayo soo dhiiba iska daaye saasad leeda nabigu waa sheegay ayadana sababta xukunka alle ka aqbali loo leeyahy fainaka adiga laa tadri ma ogid atusiibu ma asiibee fiihim fii sha'nin arrintooda xukm allahi ilaahay xukunkiisa am laa mase ma asiibaydo ma kala taqaanid arrintooda inaad xukunkii alle asiibaydo iyo inaad asiibay warkama haydid marka hore tasurkaa iska xiri waxaad tidhahdaa waa anaanin xukmina i soo dhiiba intaas le akhraja xadiiska muslim ayaa soo saaray xadiis marka aad u fawaa'id badan oo jihaadka axkaamtiisa iyo imaarada islaamiga wax weyn waxa weeyaan ka caddaynayo wey wacan kacb ibni maalikin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa idaa araada markuu doono qaswatan duulaan warraa wuxuu ku qari jiray bikayriha iyada qaybkeed muttafaqun calayh nabiga sala allahu calayh wasalam markuu rabo meel inuu u duulo mid kaluu ku qari jiray miiaal tusaale wuxuu rabaa inuu ku duulo gaalada joogta kismaayo oo kaleeto ama gaalo joogta kenyo xagguu rabaa markuu duulaya dhihi maayo kismaayo u socda xataa weydiinmaa waddadan kismaayo aada wuxuu leeyahay dhankan iiga warrama meelahan etoobiya horta halkee biya leh meelo la dego kaa ku habboon didhankaas laga baxo meel biyole balbakooloo kaleeta marka lasii socdo kee biyahaan meel hoos laho maalmaha la dego bal ka war dhihina ma xaggaan u socdaa been sheegma dhihima been sheegma dhihima dhankaanaan u socdaa ee wuxuu leeyahay waddadaan iiga warran yaa yaqaan kee biyolaho lagu degi karaa kee hoos iyo deegaan laho la degaa bis maxaan ka rabaa jawaasiistii waa joogaane inay inta yaacaan dhankaas u yaacaan oo yidhahdaan xaggu duulaan ku sooye markay xagga u yaacaanoo xagga aada iyagoo warbixintii gaaladii xaggahid u geeyey oo le maxamed waa yimid waddadaanu weydiinayey ceelasha iyo meesha biyaha la weydiinayey meesha daaqka leh iyo meesha habeen dhexmada lahu dadka weydiinayey ayagoo le oo xagga warbixintii geeyey aa kuwa xagga laga duldega khalaas welidaas saas daraaddeed badanaa ma fashilmi jirin duulaamada nabiga sala allahu calah wasalam qolada uu ku duulo ayagoo kala daadsanoo ka duldegi jiro sida haalibkaa waxaana keenayey waxa weeyaan sirta muslimiinta aad ugu xifsaneen ilaahi weynaayuu baryo ayaa ugu weyn bacdigeenna asbaabuu la imaanayey asbaabuu la imaanayey sirtiisu ma baxaynin sirtuna waa ciidanka shayga ugu muhiimsan wey waa shayga ugu muhiimsan marka waa qalab inaad tidhahdo xaggan ku duula taasna waa ku duula tanna waa ka duldegaa taas macnaheeda hadda cadowgeed u kaalmaynay ha iga diyaargarooba wey daad tidhaahdo afar iyo toban magaalo oo afar iyo toban gaalo kale joogto afar iyo tobankaad waa u socdaa haddii afar iyo tobanku intaanan idin imaan kaalaya soo baxa soomaa mid walba caqli waaleya waxay is leeyiin intaan la iskugu kaa mid mid laydiin cunin hal mar idinku wad cuna markaasa iskugu kaa tegaya waana kaa diyaargaroobaya laakiin shib inaad iska tidhaado midkaad ka dan laheed adoo welibaad qariyey aad ka duldartood wax ka qabato adaad wax qaba karto saasay ahayd sunnada waraa waxa weeyaan satara biqayriha waraa satarahaa biayriha wey ayrkeedu ku qari jiray midda uu socdo midaan ahaynu ku qari jiray nabigu sal اlahu alay wasalam wacan macqilin ana nucmaan bni muqarin nucmaan ibni muqarin radia allaahu canhu qaala wuxuu uhi shahidtu rasuulalahi rasuulka allaan xaadiray sal اllahu calayh wasalam idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin awala nahaari maalinka awalkeeda akhara alqitaala dagaalka dib uu dhigi jiray xataa tazuula shamsu ilaa qoraxdu leexato wa tahubba riyaaxu dabayluhu ay kacaan wayanzil anasru gargaarku uu soo dego rawaahu axmeda wari waalaau wasaxaabu xaakim wa aslu fi lbukhaari asalkiisuna bukhaari ayuuba ku sugan yahay wa can macqilin macqil waxaa la wariy ana nucmaan ibni muqarin nucmaan ibni muqarin nucmaan ibnu muqarin ibnu caa'id almusani toddoba walaalaahay ahaayeen toddobadooduba waa islaameen toddobaduba waa hijroodeen toddobaduba waa hijroodeen waxaa la yidhi sifada noocaasa qoys ah carab ka mida lagama helin hal qoys oo carab ka mida lagama helin markaa sidaas daraaddeeda ayuu cabdullaahi bnu mascuud waxaa laga wariyay inuu yidhi inna liliimaani buyuutan waina bayta bani muqarin min buyuuti iimaan iimaanku gurye uu daguuleey marka guryaha iimaanka waxaa ka mid ah guryaha bani muqarin ayaa ka mid ah marka in aad qoys aad u mubaaraga ayay ahaayeen qoys aad u mubaaraga dagaalkii nahaawandi maalin jumcaa ee ay hijriyadu ahayd koob iyo labaatan ayaa lagu dilay ayaa lagu dilay ana nucmaan ibnu muqarin radia allaahu canhu qaal shahidtu waxaan xaadiray rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu alay slm macqilku waa macqil ibnu yasaar wey horaan dhowr goor usoo mara macqil ibnu yasaar wey macqil wa can macqilin ana nucmaan ibnu muqarin radia allahu canhu qaal shahidtu waxaan xaadiray rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin awala nahaari maalinka awalkeeda aqara alqitaala dagaalka dib uu dhigi jir maalan dagaalka haddii lagu soo weeraro dee markii lagu soo weeraro wax iska celinay laakiin haddaad adugu qaadaydo hadyiga nabiga wakhtiyaalu u fiiri jiray dagaalka wakhti walba ma geli jirin subaxa hore uu geli jiro hadduusan subax hore gelin xoogaa dib uga dhaco waa joogijin jir barqadii ma geli jiri waxa weeyaan markaad inta duhurku galo dabayluhu dilaacaan kulaylku yaraado duhurkiina salaadii duhurna la tukaday nasriga ilaahay la rajaynaya markaasuu geli jir kulaylkiina waa yaraaday salaadiia la tukaday gargaarka ilaah la rajaynaya marka fiiri idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin awala nahaare dagaala maalinka awalkiisa hadduusan dagaalamin akhara alqitaala dagaalka dib uu dhigi jiray xataa tazuula ilaa ay ka suushaa shamsu qoraxda wa tahubba riyaaxu dabayluhu ay kacaan wayanzil anasru gargaarka allena soo dego rawaahu axmed awri waalaatu wasaaxu xaakim waasluhu fi lbukhaari marka in waktiga loo fiiriyo dagaalka hadyiga nabiga inay ka mid ahayd وعن صعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله رسولك إلهي أيال ويديي صلى الله عليه وسلم عن الدار عن أهل الدار دك ميل دقن رواية قبل أن يقصوا أنت عن أهل الدار نسقوينك قبل أن يقصوا رأيك عن أهل الدار سيداس وانا سيدا بخاري ما تقصوا عن أهل الدار دك ميل دقن دك كاسو من المشركين مشركين تكمت آه دك كاسو يبيتون الله ميل kawaran ali gaalan meel degan habeen madow hadii laga dul dego ah abuutiya ku dhex jira dumarkoodiya ku dhex jira habeen madow hadii laga dul dego la miro rasuulka ilaahay ka war fayusibuna qamsiniintu ay asibayaan min nisaahin dumarkoodii wadaraarihin ya abuutoodii faray xadiidka hore muslim xadiidkii burayde waxaan soo ogaanay inaan la ogolayn caruurta in la dilo wakadalika waxaa noo imaan doona inaan dumarka la dilaan inaysan bannaanayn ka waran ale rasuulka alla gaalan meel degan haddii la miro oo habeenka intaan mir lagu laayo caruurtoodii iyo dumarkoodii ku dhammaadaan ka waran faqaala nabi wuxuuhi hum minhu caruurta iyo dumarku gaaladay ka mid yihiin muttafaqun calayh muttafaqun calayh marka xadiidku wuxuu jacad u yahay waxa xaaraanta la diidayaa waxay tahay gaalada caruurtooda in si gaara loo beegsado ayaga la dilo si gaara iyo dumarkooda ama markii la qabto kadib la dilo amaa dagaalka lagu qaado iyo hubka lagu ridayo hadday ku dhex dhintaan wax dembiya muslimiinta kama saarna wax dembiya muslimiinta kama saarna imaam axmedna wuxuu yidhi laa ba'sa bilbayaati wahal qasfu ruumi ila albayaan wuxuu yidhi dhib maleh in la miro gaalada duulaankii ruum oo dhanba miriduu ahaayu yidhi hal qof oo muslimiinta ka midana ma ogi oo dhibsaday gaal ha la miro culummada muslimiinta o dhan way isla ogyihiin gaal in habeenkii la miro inay xaq tahay marka waa xaq wey waana diin wixii ku dhinto dumarkooda iyo caruurtoodaana ayagay ka mid yihiin laakiin si gaara looma beegsan karo si gaara in loo beegsadaa ma bannaana وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوه كيري لرجل من كاسو طبيعة صرع يوم بدر مالنتي بدر ارجع لابو فلن أستعين بمشرك قال كالما يسمى رواه مسلم وري حديث كان عائشة سبب الورود لها dagaalkii beder nabigu markuu u baxay sal اlahu calayh wasalam ayaa waxaa ka daba yimid nin markuu nabigu meel uu marayo la yidhaahdo wabara meel wabara la yidhaahdo afar mayl u jirta magaalada madiine markuu marayo ayaa nin ka daba yimid nin geesnimo lagu yiqiin caan nin geesnimo lagu yiqiino caan ah ayaa ka daba yimid saxaabadu aad ay u farxeen markay arkeen in hebel yimid maxaa nin waxaa jira boqol nin ka qiimo badan dagaalka markay arkeen aaday ugu farxeen nabigu ka daba yimi sal اlahu alay waslam markaa rasuulkii markuu arkay uu yidhi rasuulka alla waxaan rabaa inaan dagaalka maanta kuu raaco oo waxaad ka soo heshan aan ka soo helo ta gaalada kula soo dilo markaasaa nabigu yidhi tu'minu billaahi wa rasuulihi ilahi iyo rasuulkiisa ma rumaysanta markaasuu ma rumaysa alla iyo rasuul mid anugu markaas wey markuu nabigu yidhi laa irjic falan astaciina bimushrikin labo gaal kaalamaysan maayo mushrig eh bis waa uu tegey markuu marayo waxa weeye dalxulayfa dalxulayfa agteeda meel ah markuu maraa uu haddana ka daba yimi markaasuu yidhi rasuulka allow waxa weeyaan waxaan rabaa inaan dagaalka kula galo wixii aad ka heshana aan gaaladaans wax ka soo helo markaasaa nabigu yidhi miyaad ilah iyo rasuul rumaysanta kaas maya markaasuu yidhi laabo gaalna kaalmaysan mayne waa cabbaaru joogay baydaan markuu maraayuu ka daba yimi markaasuu rasuulka allow inaan ku raacaan rabaa dalkaasuu yidhi ma rumaysanta ilah iyo rasuulkiisa markaasuu yidhi waa rumaysana خلاص انت يصير صعب مكان وراء وراء مرك حديث سواسي حديث كان وحي ودلي شدي امام مالك يا امام احمد بن حنبل يا ائمه كره ان حرام تهي marka gaalada lagu duulayo gaala kale in la kalmayso marka gaala lagu duulayo in gaala kale la kalmayso in xaraam nabigu gaal ku duulay waana diiday wax weeyaan gaal kale inuu raaco waana sariix waana xadiidka ugu saxiixsan ugu sariixsan oo ku soo arooray gaal ma la kaalmaysan kara markii gaalo loo duulayo xadiid ka saxiixsanna ma soo aroorin ka sarixsanna ma soo aroorin waa xadiid cad oo caddaynaya inaan gaalo markaad ku duulayda gaalo kale la kaalmaysan karin waana cadli sidaas darteeda labadaas imaam yaayma kale waxay yidhahdeen ma bannaana makrigoodan aamin lagama ah wuxuu waa gaal ma rumaysna diinkaaga aamin lagama ah a'imo kalaa khilaafeen xanafiyada iyo ay ka mid yihiin shaaficiyada iyo oo yidhaahdeen gaalka markaad gaal ku duulayda muslim markaad ku duulayda inaad ku duushaanba bannaanayn ha gaal inaad kalmaysata iska daay adugu inaad ku dushaa ma bannaana hadday kuu bannaanaato oo waa goorma hadda maxay ku bannaanaan kartaa waxaa dhici karta imaam sharciya haddaad noqoto oo caadil oo dadkii aad xukumayda gabal kugu fallaagoobo xaqaad u leedahay soo maha inaad la dagaalamo xaq uu leeyahy markaasna ma bannaana gaal inaad kalmaysato marnaba marka ma bannaana adoo muslimiin u socda inaad gaal soo wadataa waa xaaraan qacna taas waa xaaraan qacna ma bannaana ibnulxasmi muxallaha wuxuu yidhaahdaa gaal qofkii soo wata isagoo muslim la dagaalamaya labaa loo kala qaada gaalka uu soo waday inuu isaga ka xoog badan yahay inuu ka xoog yaryahay hadduu ka xoog badan yahay waa gaal kal kii soo wadana waa gaal isna waa gaal kii hore awalba gaal hala soo wada hadduu ka xoog badan maxaa yeelay wuxuu hi asagu ku hoos noohi asagu amar iyo nahyi midna male kaasunba amarka nahyiga leh la wad la leeya waa la soo wada haddii wuxuu yidhi midkan wax soo wadi ka xoog badan gaalo ka xoog yar uu soo watana waa faasiq fii gaayati fisqi laakiin gaalnimo gaari maayo haayo uu fisqiga ka gaaray saas u kala qaadaa ibnulxasm calaa kulli xaal marnaba ma bannaana xalaalna ma ahan muslim haddaad laga dagaalamayda gaalo inaad soo wadataa ma bannaana laakiin imaam shaaficiya marka iyagu waxay leeyihiin iyo abu xaniifa iyo haddii gaalo aad la dagaalamaydo gaalo waa soo wada kartaa haddii laakiin shuruud la helo shuruuddaasa marka adagba si lagu helo waxay dhahda horta gaalkaad soo wadayda waa inuu dadka muslimiinta cuddo uusan ka qabin dad diinta islaamka aan nabcayn oon cadaawad muslim lagu oqon weynuy marka kaasoo kale fardi ha noqdo laakiin dawladdan inuu noqdo mabal dhacaydaba halkaa laga hela gaal muslimiinta aan cudad ka qabin oo aan islaamnimada nacayb u qabin halkaa laga keenay waa shardi yidhahdeen in loo baahdayna waa shardi waa in lagu kalsoon yahay weligeliy inuusan cuqdad iyo macnaha xumaan u qabin oo ra'yi wanaagsan muslimiinta ka aaminsan yahay baahiduna waa inay keentay muslimiintana ciidanka ay soo wadeen waa inay ka xoog badan yihiin mar walba ciidankaa xoog badan inaad keensataa taas meelna koobi jirtaba taas iska dah marka taas laftigeed taasna waa miday ku dhiseen hay-atulkibaar alculamaa sacuudiya qaar ka mida iyo waxa weeyaan muftigii hore iyo markii maraykanka ay soo wadeen ay qolada sacuudigu masalada ay ku dhiseen wey oo ay sadaam ay la dagaalamaan xali sadaam waa xukmiyeen inuu gaal yahay iyagu culmo badana fudwata inuu murtad ahaa markaasay yidhaahdeen marka maraykan ha loo keenaa lagula dagaalamo culmaad kalena ku khilaafeen halkaana waa kan ku soo rara cabdullahi ibn saalix alfawsaan inay fadwoodeen isagoo inkastuusan qisadii nasgaraynay qisadii nasgarayn ma laakiin inay fadwoodeen hay-adda iyo waxa weeyaan iyo sheekh ibnu baas labada waa sheegaya laakiin masaladu saasay ahayd marka maxaa yaele kana way xukmiyeen inuu murtad yahay marka laakiin gaalo xoog badan waa la keenay gaale xoog badan oo fasaad weyn ka taliday waa un la keeno fasaad weyn ka taliday bay ahayd culamo badanna waa khilaafeen oo shee waxa weya uu sheekh albani ka mid ahaa oo waxay idhahdeen maya ma bannaana arrintaas ma bannaana calaa kulli xaal daliilka ugu saxsan oo ugu sarixsan waa midkaas diidaya in gaalo marka loo duulayo gaalo kale la kaalmaysto وعن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم رأى وحوارك رسولك امرأة إسلام مقتولة للدلي في بعض, في بعض مغازيه دولا مديسي قبل كمين دولانا النبي قرأي مركز وحوارك قبل ميت فانكر النبي وانكر قتل النساء الدمرك إلا الدلو إيا وصي بان عرورت إلا الدلو متفق عليه آه. نبي صلى الله عليه وسلم وحوى وحو أركي islaam meydahoo taalla duulaankiisa duulaan ka mida nabigu marka aad uu inkiray in dumarka la dilo iyo carruurta taas marka waxay daliil u tahay inay xaaraamtoon islaamku ogolayn qof dumara ama qof saqiira in la dilo laakiin saan sheegay waxa weeyaan dilidda la diidaya waa in ayada la beegso toos ama inta la qabto la dilo laakiin haddii hubkaas lagu ridayo ciidankooda ayagoo ku dhex jira ay ku dhintaan muslimiinta wax dembiyu kama saarno tan kaleeto tan kaleeto waxaa la diidayaa waa dumarkaas caadiga oo aan hubaysnayn laakiin hadday hubaysanto askariyata illa hadda waxa jira dumar oo askar hadday askariya tahay diyaaraddiiba baylood ka tahay iyadaaba garaacaydan amase taangigii wadaa ama aakeeday la taagan tahay taasu mujrimad weeye waxa weya ciidankaasayna ka mid tahay ayadaa la beegsanaa waxa weya ciidanka kalena lala dila taas mogta waa askari caadi hadday hub wadato waa askariyad القاضي عياض شرح صحيح المسلم كإكمالك وحكيري أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك في ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا علماء المسلمين توقوا إجماعين الحديث كان إنه يقاتلان oo aan la dilin dumarka iyo caruurta gaalada laakiin waa hadday san dagaalamayn waa haddaysan dagaalamayn day dagaalamayaan waa la dila waa la dila waxaa kale aad u sii caddaynaya sidaasoo kale xadiidka abu daawuud iyo ibnu maaja ay wariyeen xadiis xasan ah nabigu wuxuu arkay sal allahu calay wasalam duulaanada mid ka mida dad meel iskugu yimid markaasuu nin u diray musafir waxay dadkaasu meesha iskugu yimaadeen markaasuu nabiga intuu yimid rasuulka allow islaan la dilay wey nabigu wuxuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatila tan maxay u dileen ma ahan wax dagaalamaaya marka fiir cilladii kuu ka dhigay in mid dagaalamaydey ma ah sidaas daraaddeeda abu sulaymaan alkhadaabi macaalimu sunanka wuxuu yidhi xadiidkaas wuxuu daliil u yahay islaamtu hadday dagaalanto in la dilayo ilaa nabigu tan sababta looga tegayo wuxuu ka dhigay dagaalami mayn dagaalami mayn oo cillada nabigu ka dhigay waxay tusaydaa hadday dagaalamaydo in la dilayo وعن تمر رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم اقتلوا الدلة شيوخ المشركين قارب قضيال كودة واستبقوهم خيبة وباقيالا شرقهم عبورتودة رواه داود وريي وصحاه الترمذي يا صحيح يلا حديث هو ضعيف ضعف رواه إلا أن وحبا سوء أغانيه وحلقوا وري من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمره xasan basri yaa wariyo samure ka wariye canna waa ku wariye laba cilaa meesha ku jirta horta xasan xasan xasanulbasri sidiisaba samura wax ma ka maqlay waa khilaaf taas waxaa ka daran xasanulbasri waa mudallis caan can uuna ku wariye can uuna ku wariye marka cilada rasmiga waa middaas wey marka xadiiskan la daciifkaya xadiisku adqiif xugun lagama qaadan karo laakiin hadduu sugnaana wuxuu tusi lahaa odayaasha odayaashana waxaa loola jeedaa asal odaga waxaa la yidhahdaa afartanka qofku markuu dhaafo ama konton iyo kow ku dhaafo hadba sida culammada gobolba u kala tacbiiriyaan waxaana loola jeedaa gaalada xooggalahoo dagaalanta laaya caruurtana reeba carruurtana reeba wastabun sharqiga waxa weeyaan waa jamcu shaariqin sida ragbin jamcu raakibin waxa weeyaan waa carruurta aan qaangaarin qaarna waxay yidhahdaan waaba markay qaangaarka bilaabaan xataa oo markay qaan gaaraan dilku waa banaanya laakiin hadday kuu suurto geli karto inaad badbaadido in la badbaadiyaa fiican dhallinyarada soo kacoodo gaalada oo qaangaarka markaas noqotay oo maxaa loo daynaa badanaaba waxa diinka aqbala waa dadka yaryar waxaafe inta la qabto maxbuusaan in loo qabto ee islaamka loo bandhigo si uu u islaamo naar looga badbaadiyo laakiin odagan konton jirkaa ku ciroobay haddaad qabato inaad disha iska rabo nuur male isagu badanaaba qayr ma galo hadduu gaalnimada ku ciroobo waa arin atar faqaatiluu aimata اkufri waxa ilahi u yidhi wax fudud ma ahan wacan caliyin radi اllahu canhu annahum cali iyo saaxiibadiis tabaarasuu waa u soo baxeen yowma bedrin maalintii bader rawaahu bukhaariya wariyey waqraja abu dawuud muطawala xadiidku waa xadiidkii wuxuu ka hadlaa dagaalkii beder mubaarasadiisii cali bn abi aalib wuxuu yidhi maalinka qiyaama qofka ugu horreeya ilaahay hor fadhiista aniguu noqonayo oo doodayo aniguu noqonayo qays ibnu cubaada wuxuu yidhi cali bn abi aalib iyo xamsa ibn cabdilmualib iyo cubayda ibn xaari ibn cabdilmualib kuway ku soo degtay wey aayadda suurat اlxaj haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbi waa kuway ku soo degtay saddexdoodaa a waxay u soo baxeen saddex mushrikiintii qoraysheedu ayaguna kala ah waxa weeyaan shayba ibnu rabiica iyo cutba ibnu rabiica iyo weliid ibnu cutba ibnu rabiica laba wada dhalatay iyo wiil mid ka midu dhalay wey saddexdaasaa soo boodeen dagaalkii badel markaasay yidhahdeen ha nala soo baxo mubaarasada waxay tahay labada saf markay labada ciidan isku saftaan a waxa weeyaan safkaan ha ka soo baxaan ragga kalena safka kale ka soo baxayaan dhexdaa la isku helay markaasaa qola laga takhallusa qoladii marka raggooda la jabsho ciidankooda waa niyadjabe waa niyadjabe saddexdaasaa soo bixeen marka waa odayaashii quraysheed wey waana dagaalyahanadii quraysheed markaasay yidhahdeen ha naloo soo baxo wiilashii ansaareedaa soo booday markaasay yidhahdeen waana kana iskaalay iskeena yaa tiina yidhahda ansaaranna annaga kuf waa noo tiina yihin waa noo dhikantaan laakiin idinka maanta idinkama dan lihin wiilasha adeeyaasheen dhalaana rabnaa yidhi inay noo soo baxaan oon diinka isku khilaafana ansaaray naga fadhiisayin idinka horta maanta waxaan rabnaa annaga u soo baxnay kuwa adeeryaasheen dhaleen markaasaa nabigu yidhi xamse istaag cali istaag abu cubayda istaag wax rag ilma adeeraan raggaa soo ma jeedo kuwaas laba wada dhalata iyo wiilay dhaleen wey kuwaanuna waa cali ibnu abi aalib ibnu cabdilmualib iyo xamse ibnu cabdilmualib iyo cubayda ibnu xaaris ibn cabdilmualib fiiri waa hal qoys iyo hal qoys bis waa guud ahaanna waa wada dhasheen wax dhan laakiin tawxiid iyo shirkiyaa kala geeyey waa isku soo bixeen markay isku soo bixeen xamsa wuxuu qaabilay cutba ibnu rabiica hal mar huseen ku kala gooyey calina shayba ibnu rabiicu qaabilay waa kala jaray waxa weeyaan cubayda ibnu xaarisna labadii wiilna waa isqaabileen iyo weliid laban seefoosa isdhaafsadeen kow iyo kow waana isla dhiceen bis nin waxaa u nool marka cubayda waxaa u nool labadiisii saaxiib ta ku soo rogmadeena kii dhiibi tireen gaalkii kood idhaawacahana qaateen saasay ku dhammaatay mubaarasadii saddexdii gaalo tagtay iyo saddexdii muumino labana ay caafimaad qabanayna dhaawac yahay ayay ku dhammaatay khalaas marka gaaladu waaba niyad jabeen wadmihii bololka noqday saas ugu badan marka mubaarasada xadiidkan marka waxay u daliishadaan culammada muslimiinta in mubaarasadu bannaan tahay mubaarasada waa in gaal iyo muslim isku soo baxaan labada saf dhexdooda inay bannaan tahay dib marka imaamku idmo ilaa hadda ta nabiga idmay sala allahu calay wasalam war khilaaf ma leh waa cadda inay bannaanta haddii imaamku yidhahdo oo u bixi kartaa laakiin haddaan imaamku idmin laftirkeeda ma bannaanta jumhuurta waa bannaanta yidhahdeen bal waxa weeyaan ibnu qudaama wuxuu yidhi saxaabada rasuulku kama suulin inay gaalada u soo baxayaan wakhtigii nabiga iyo kadibba hal midna weligiis ma inkirin ijmaacay sidaas ku noqoto ahlucilmiga gobol sida awsaaci iyo sufyaan thawri iyo isxaaq iyo axmed iyo aymo kale waxay dhahan maya waa in imaamku idmaa sababtoo ah imaamka idankiisa macno weydaa ku jirta imaamka idankiisa macno weynaa ku jirta oo waxaa dhici karta imaamku ciidanka waa kala yaqaan mararka gabal haddii la yidhaha iska fadaqsato qofkii raba gaalka u baxo ninaan tabar weyn lahoon iska xamaasaysan inuu soo booda dhacdo oo gaal xoog badan ku soo aado beesha la dhigo muslimkii oo markaas muslimiintu niyad jabaan welidaa saas daraaddeeda qofka mubaarasada u soo baxaya qof isku kalsoon waa inuu yahy sababtoo ah asaga in la dilo iyo inuu noolaado maahan maqsadku ee waxay ta waxa ka dambeeya hadduu waxa weya meesha isaga lagu dilo ciidankii muslimka o dhan amiyad jaba marka dhibaatuu keenay meeshii la rabay inuu islaamka u gargaaro dhibaatuu soo jiida muslimiinta welidaasaas dale culma waxay dhahdaan xataa ma ahana yidhahdeen dagaalka kaliya sideedaba mar kastoo loo baxaya gaalada dadaale gaaladan la niqaashayna baybalkii kiristanku soo qaadanaya muslimkan tawxiidkii kay waxa weyan difaaca oo uu ka tarjama gaalkiina shirkigii haddaadan si saxa u difaaci karin shubhaadkan uga jawaabi karin maha inaad u baxdo a ka waran haddii gaalka xunka ahaa ee nasraaniga kristanka ahaa uu dadkii shubahaad inta kusii daayo boqolaal gaaloobaan ama malaha inaa ka mas-uul adaa soo baxay adoon wax difaaci karin ma ahan inaad soo baxdo ma aha mubaarasada taas kaliya bal tanaaba ka qatarsanba wakadalika ahlulbidca waa noocaas yidha culammadu qofka sunniga ah axaadiis kutubaha caqiidadaho salafka oo dhan ahlulbidca hala doodin inaad ku qoranto waxa la diidaana wax kale maaha waxaa la diidaya qof aan kuf u ahayn oon shubahaadka baabi'i karin xujadana aan oogi karin inuu goobta yimaado hadduu yimaado haziimu u keena ahlusunnihi waxa weeyaan kana iska burqana dadkaana caamadana waa iska masaakiin hadba uun kii doobiyey waxay u haystaan inuu xaqa leeyahy kii uun dadka waa iska masaakiin dadka kala saari kara xujada waa waxya kan warka badanay waxay moodaan marwalba inuu guusha raacday marka waxaa la rabaa qof ifhaami karo soo afjari kara oo xaqana cadday karo dadka fahamsiin kara dhagaysanaya midkan mubtadicaana fahamsiin karo xujada ku oogi kara shubahaadka uu keenayana ka jawaabi kara si dadku fahmi karaan si markaas ay ugu noqoto ahluxaqana nusro ahlubaailkana ay ugu noqoto haziima daadan saas awoodin aamus aamusa la doodin marka mubaarasadu waana faa'iido badan tahay haddaysan ehelkeeda halinna waa dhibaato badan tahay ehelkeeda haddaysan helin wacan abi ayuub radia allahu canhu qaal inamaa nazlad way soo degtay yuri abi ayuub haadihi alaayatu aayaddaanu fiina fii shanina arrinteennay ku soo degtay macshara alansaar ansaarta jamaacadoodan qaas yeelaya oon ula jeedaa yacni wuxuu ula jeedaa aayadda walaa tulquu ha tuurinina oo ha ridinina biaydiikum gacmihiinna ila tahlukati halaag ha iskula ridinina gacmihiinna ha isku halaaginina aayadda dhahayda annagay nagu soo degto yuri abi ayuub qaalahu abu ayuub hadalkaasuu yidhi raddan liajli raddin ridinuu ridinaa calaa man qof ankara inkiray calaa man nin xamala weeraray calaa safi ruum safkii ruumka xadiidka wuxuu ahaa xadiidka sida abu daawuud iyo qayrkiisba waa wariyeen xadiidkee muslimiintu ay way duleen ayagoo qustandiiniya u socda qustandiiniya waxa weeyaan hadda waa waddanka turkiga markay ay halkaas tageen ruum ayaana lagu duulaya ninaa weeraray marka keligiisoo muslimiintii ka mid ah gaaladii oo dhan keligiis weeraray markaasay dadkii muslimiinta gobol ka mida aa ku qayliyey oo yidhaahdeen ma ma war ka joog war ka joog laa ilaaha ila allah yulqi biyadayhi ila tahalluka alla gacmihiisu isku halaagay kan qofku masalada hadduusan qoon u lahayn inuu ka aamusaa sax alla kanu gacmihiisu isku halaagay ciidankii gaaladoo dhan u keligiis isagoo weerara ay yidhaah markaasaa abuu ayuub wuxuu ku yidhi aayaddan annagay nagu soo degtay nagaa macnaheeda idinkaga ogaal badan ilaahay markuu nebiga u gargaaray islaamkana uu kor yeelay aan nidhi war na keena aan xoolaheenna dhex joogno waa ka mashquulnay waayahan jihaadkaan ku mashquulnay aan xoolaheenna dhex joogno aan hagaajinno beeraheenna iyo xoolaheenna markaasaa ilaahay soo dejiyey aayadda ilaahay markaasuu aayadda soo dejiyey wuxuu yidhi fal ilqaa'u bilaydii ila tahluka waxa weeyaan gacmahoo laysku halaago waxaa ah an nuqiima fii amwaalinaa inaan xoolaha yaga dhex joogno ganacsiga yaga beeraha yaga geela yaga loodayada wa nuslixa ayaga aan hagaajinno waana dacal jihaadda oon jihaadka ka tagno halaag gacmaha laysku halaaga waa saasuu yidhi marka abu cimraan oo ka warinaya xadiidka waxa weeyaan abu ayuub wuxuu yidhi falam yazal abu ayuub yujaahidu fii sabiili اllahi xataa dufina biاlqusطandiniya jihaad kama suulin maalinna ma nasan abu ayuub alansaari saaxiibu rasuulillaah inuu jihaadayo ilaa lagu aasay magaalada qustandiniya halkaas ayaa lagu aasay xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay oo bannayna inay bannaan tahay ninka muuminka ahee geesiga ah inuu gaalada weeraro isagoo ka raba inuu niyadjabiyo gaalada muslimiintana geesinimo geliyo marka waa maqsad aad u fiican waana u bannaantay keligiis sheekhulislaam ibnu taymiya risaaladanmu ka qorayba oo la yidhaahdo qaacidatun fi linqimaas qaacidatun fi linqimaasa la yidhahdaa marka risaalo muhiimuu ka qoray jaamiculmasaa'ilkana way ku dhex jirtaa juska shanaaday uga jirtaa meelo badan uga hadlaa marka wuxuu leeyahay way bannaan tahay culummada dhammaantood afarta madhab iyo qayrkoodba khilaaf shaadahaa jira inta kale waa banneeya hal qofoo muslima inuu la dagaalami karo kumanaan gaal keligiis waa u bannaanta laakiin waajib kuma ah waajib laba inuu iska dhaxshawo haday laba ka batan wada ka carari karta laakiin waa u bannaantay intay rabaan halla ekaada inuu weero marka waa bannaan tahay iyo waa waajib waa inaad kala taqaan waa laba masalo kala duwan laba masalo oo kala duwan weeye marka aayaddana macnaheedu waa noocaas weeyaan waxa weeyaan halaaga aayaddu sheegayda waa jihaadkoo laga fadhiisto maalka oo jihaadka lagu bixi diido taas weeyaan halaaga aayaddu ay ka digayda wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaal xaraqa rasuululahi rasuulka allaa gubay sala allahu calah wasalam naqla bani nadiir gaaladii yahuudda ay reer bani nadiir geetimireedyaalkoodii ayuu gubay nabigu sal اlahu alيه waslam waqaaca qaarna waa googooy mutafaqu calayh marka gabalna waa gubay nabigu gabalna waa googooy markaasaa gaaladii waxay yidhaahdeen muxamed wuxuu reebayaa fasaad fi اlardi oo wuxuu leeya dhulka yaan la fasahaadin asagaana fasaad ka shaqayna waa kaas beelihii googooynaya uu yidhi saas markay yidhahdeen ay aayadda qur-aankaa soo degtay maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuhaa qaa'imatan calىa usuuliha fabiidn اllah waxaad googooydeen oo geetimireed ah ama aad ka tagteen ayadoo jiriddeeda ku taagan ilahay idankiisa wey waxaa dhammo marka way bannaan tahay oo xadiidku wuxuu daliil u yahay geedaha waxa weeyaan iyo beeraha gaalada in la burburi karo lana gubi karo lana dubi karo haddii muslimiinta dagaalkooda maslaxa ugu jirto oo waxa weeyaan miaal waddadii loo maraayey ayay xihayda meel loo maraa la waaye gaaladii marka waxa weeyaan ama dhaqaalahoodiiay daciifinayda ama dhaqaalahooda daciifinad waa bannaanta ibnu qudaama saddex u qaybiyey beeraha iyo magaalooyinka gaalada wuxuu yidhi qayb loo baahan yahay oo waxa weyaan haddaan la baabi'in ayagaan lala dagaalami karin sida miaal waxa weeyaan waa difaacoodii waddadii loo maraayay ku aadan tahay ayaga waxa weyaan taas waa in la gubo oo la googooyo khilaafna male aan ogahay uu yidhi qaybna waxa weeyaan in la gooyo in la gooyo waxa weeyaan muslimka unbaa ku dhibtoona haddii la daayana muslimku anfaca wax kaleeto oo ka soo xasila male haddii la gooyo muslimiinta unbaa ku dhibtoonayaan ee cid kale ku dhibtoonme haddii la daayana muslimiintaa ku nacfinayaan kaas waa xaaraan in la googooyo hayla ujeeddadu waxay ahayd gaalkan in lagu jabiyo qaybna waxay tahay muslimkana maslaxa uguma jirto dagaalka geedkaas in la gooyo ama la dumiyo gurigaas gaaladana dhib ka soo gaari maa kale laakiin xoogaa waa niyadjabaya maadaama gurigoodii la dumiyey ama geedkoodii kaas khilaafaa ka jira xadiidka daahirkiisa way u bannaan yahi marka saddexdaas u kala qaaday qaybta hore oo ah waxa weeyaan haddii geedahan goyntooda dagaalka dan ugu jirto muslimiinta dan ugu jirto oo haddaan la goyn muslimiintu ku dhibtoonayaan oo uu gaaladii difaac u yahay taas khilaaf aan ogahay maba jiro inay bannaan tahay in la gooyo ama la gooyo وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك لا يري صلى الله عليه وسلم لا تغلوا حق يامننا فإن الغلول غلولك قيانة نار ونار وعار وعيب على أصحاب أصحاب تسعيب كيهي في الدنيا الدنيا دي والآخرة آخره رواه أحمد وريه والنسائي وصاحب من حبان صحيح الواحد صحيح حديث كان وحو عصينا يا غلولك إنه حاران يهي غلولك غلولك نوحا ليرهدا waxa weeyaan kow ganiimada iyadoo la qaybin qof inuu wax qaato waa arrin aad u khatara waa xaaraan waxa weeyaan maalinkii khaybar aan nabiga loo keenay nin dhintay markaasaa nabigu yidhi salluu calaa saaxibikum ku tukamaya janaase idinku ku tukada ad ayay muslimiinta wejigooda isku bedeleen waa murgeen markaasaa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam inna saaxibakum aqalla fii sabiil illah haniimadiiu qayb qiyaana ninkaan saaxiibkiina alaabtiisii aan baarnay yidheen saxaabadu markaasaan ka helnay kuul laba shilin joogta laba dirham bis waxa uu qiya qaatay intaas ah laba shilinay joogta ka war janaasadii nabigana saasuu ku waayay marka waa ceeb iyo cadaab aakhiro ceeb iyo cadaab waa xaaraan qadcan ah weliba ceebtaasu maalinta qiyaamana dadka dhexdooda lagu fadeexayna taas waxaa caddaynaya nabigeena suuban sala allahu alay sl xadiskan laga wariy min xadiidi abi hurayra ee bukhaari iyo muslim iyo qayrkood bay wariyeen nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaanan ogaanin maalinta qiyaamaha mid idinka mid ah oo faras surka ku sida oo uu faraskii qayliyayo oo dhahaya rasuulka ilaahayow ii gargaar markaasaan leeyahay laa amliku laka min allaahi shay-a qad ablaqtuka wax aan maanta ilahay agtiisa kaa difaaci kara lama arko waana ku soo gaarsiiye diinta yaysan dhicin macnaha qofka maanta qiyaana beri qiyaamo wuxuu imaana hadduu faras qiyaamo asagoo surka ku sida hadduu halgeela qiyaamo iyadoo cadaareeda isagoo surka ku sida oo ololaysa hadduu qiyaanay ari isagoo ciyayo halkaas ku sida hadduu lo waxa wey qiyaanay isagoo surka ku sida uu berri qiyaamo imaana waana ceeb waana cadaab waana ceeb waana cadaab wuxuu uhi cabdullahi bnu saalix alfawsaan yalxaqu bilguluul min alqaniimati alguluul min bayt ilmaal guluulkan xaaraanta ah ee ceebta aakhiro iyo cadaabka aakhiro iyo ceebta adduunba ah waxaa soo gelaya hantida baytulmaalka in la xado hantida dawladda ama bankiga dawladda in wax laga xado sakawaadka in la xado maalka dawladda in la xado dhammaan boosaska dawladda guryaha dawladda beeraha dawladda bankiga dawladda meesha waxa weya hantida dawladdu taallo shilin qofka ka qaata khaa'in weeye guluulna weeye berri qiyaamana asagoo surka ku siduu keeni doonaa dad tobadkeenta xata cid kuu cafayda mal waa inaad bixidaa yaa kuu cafi kara qof kuu cafi kara ma jiro laa madaxweynaan kuu cafi karin walaa qof kalan kuu cafi karin laakiin dadkii bilqaystay guryaha shaksiyaadka haddii shaksigu u cafiyo waa cafis hadduu ka martana waa mag laakiin kuwaan hantida dawladda khiyaanay waa inay iska shubaan haddii kale iyagoo halkaas ku sida barri qiyaama ay keenaan haddii marka qofka uu toobad keeno intaan qaniimada la qaybin wixii uu xaday waa iska keena waa kusoo dara waa fududa laakiin muxuu samayn hadduu toobad keeno hadduu toobad keeno markii qaniimada la qaybiye ka gabaa culammadu way isku khilaafteen see yeelaya qaar waxay yidhahdeen shan u qaybin khumuska madaxweynaha muslimiinta u dhiibi inta kalena waa iska sadaqayna maxaa yidhaha mujaahidiinta waa kala tageen yaa iskale hantida waa maal aan loqoon cid iskale imaam shaaficina wuxuu yidhi imaamku iskaga dhiibaya calaa kulli xaal waa xaaraan waxa weeye quluulka iyo hantida dadweynaha ka dhaxayda ee caamka ah waa arrin khatar ah waa cadaab iyo ceeb aakhiro وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قضى واحكمية بالصلب هبك بالصلب هبك واحكمية النبي للقاتل قفك قال كدلو الحكمية قال قفك دلو هبك وستة أصغى إسكال رواه أبو داود وريه وأصل حديث أسر كيس عند مسلمين خصوصنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حكمية قفك قال دلو قال كفو على رأسه الدقالما قالت الدقالما إليهين adigana aad dilayaa qof dagaalamayaa ta goobta dagaalkaad ku disha maa maxbuus isagoo ahadisha hubkuu sitay adaa iskale waxaan cabdiraxmaan ibn cawf radia allaahu canhu fii qisati qatli abijahl qisadii abijahl dilkiisa qaala wuxuu ka yidhi fabtadaraahu waa ordeenoo waa u tartameen fabtadaraahu labadii wiil labada wiil oo tartamaydaa waa mucaad ibnu cafraa iyo mucaad ibnu camar ibnu jamuuc labadoodii waa tartameen bisayfayhimaa labadii seefooday la tartameen xataa qatalaahu ilaa abujahl ay soo dileen uma insarafa waa soo gadoomeen ilaa rasuulilah rasuulka ilaahi xaggiisa u soo gadoomeen sala allahu calah wasalam fa akhbaraahu rasuulkay u sheegeen abujahl inuu tegey oo aakiro loo diray fa qaala nabig wuxuuhi ayukumaa qatala yaa dilay labadiinna hal masaxtumaa sayfaykumaa labadiinna seefood miyaad dhiiggii ka tirteen qaala waxay dhahdeen laa kama aanaan tirin qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan فنadر nabg waa فiri فيihma labadii seefood فaqaaلa nabg وuu hi kilاaكumaa qatلa labadiinuba waa disheen salabuu hubkiisana waxaa iskale mucaad iبn cmr iبn jabal مuتafq عalيه cabdiرaحmaan iبn cawf maalinkii beder wuxuu hi safka markii la galay aan fiiriyu dhankayga midig dhanka bidixna waa fiiriye saa laba wiil laba wiilaa yaryara iga kala xigto midigna wiil yara iga jira meeshana hadde xoog wax gu taray markaas hadda ma ahan oo moogtahay baalkan riishada laiskaga dhegan ya of oog yar qof kastaba hadda waa ka qayb qaadan kara laakiin markaas mura wa lagu riijinay mura wa lagu riijinaya seeftaada dadan mur lahayn wax tari mayd laba wiilaa labada dhinac iga taaganayo markaasaan isiri all yaa laba nin oo ka xoog badan meesha kaa xijiya laba ninoo ka xoog roon alla yaa dhinacyadaada keenaan isiri saas markaans idhi aamid i qanjaruftayu waa fidiin kii midig iga xig markaasuu yidhi adeer abujahl ma taqaan markaasaan idiu yidhi haa eexaad ka rabta adeer markaasuu yidhi nabigu caayi jiraan maqlay ilaahay baan ku dhaartay nafsaddaydu gacantiisa ay ku jirto ee haddaan arko inaan labadeennu isana isfaaruqin ilaa ninka degdegta badan aakhire ah daan is aragno ee isha ma ii saari kartaa saan idhi wax yidhiso alla ilahay waxaan is idhi dhinaca nin baa kaa xigay wax yar intaanan joogin kii kale ay qanjaruftuur kankaluuba ka qarsaaba kaasuu yidhi adeer abujahl ma dadka ma ka taqaan saan idhi yidhi waa aqaana illa cabdiraxmaan isku meelay joogiyen markuu ka yimid markaasuu yidhi yidhi adeer markaasaan idhi xad ka rabtaasuu yidhi yidhi nabiga inuu caayin jiraan maqlo ilaahow aanan badbaadin hadduu badbaado maanta haddaan is aragno labadeenna ninka deg ilaa inaa inaanan faaruqayno ilaa labadeenna ninka degdegta badan aakire aad isku lafdi weeyo bis markaasaan wax yar suga warmaa saas ugu raran waa lagu difaacayaa abujahl warmaa waxay ku yihiin sida geedahoo kale waa sugay waa sugay marka dambe isagoo wareegayaan arkayu oo warmihii kala yaraadeen dagaalku qaraaraaday markaasaan yidhi waa kaasee abujahla dad rabteen labadoodi waxay moodaa laba gorgor yidhi haw waa ordeen sida laba gorgor ay inta uga duldegeen bag bag ku siiyeen ay dhulka dhigeen ka soo ordeen markaasay nabigu u tageen in abujahl waa quri jira bishaaro weyn wey cadow weynaad tegey cadow weyn aad tegey mar dambaa nabigu yidhi yaa ii soo fiiraay marka cabdullahi ibn mascuud oo uu dadku cadaabi jiray ka mida a orday markaasuu u tegey asagoo fiif yar ku jira markaasuu yidhi waryaa ma tahay abujahl waa ahay weli waa hadlaa markaasuu inta halkaas uga fadhiistay oo halkaas garkaa qabtuu sulka ka gooy sulku ka gooy markaasu asagoo weliba qaniyaa fiiri waxyaalaa la yaab kale wuxuu yidhi ari jire walle maanta meel saraad saarantahay ku yidhi markii halkaas laga goynaya abujahl ha isagoo cabdulla mascuud xabadka kaga fadhiyo uu leeyahay ari jirihiyo walle maanta meel saraad korta aniga nin la dilayna kama weyni nin la dilay le ah waxaa rabtay ahaa aakhire aadu aakhiru u diray marka xadiidka marka wuxuu caddaynaa gaalka qofka dila hubkiisa isagaa leh laakiin waxaa isweydiin leh nabiga sala allahu calay waslam muxuu siiyey mucaad ibn camr ibn jabal ilaa waxa waye labadiinuba waa disheenuu yidhi taas ishkaalkaas way ka jawaan cilmi waxay dhahan labada seefood nabigu markuu firaay wuxuu firay midda ku fogaatay markaasuu nabigu ogaaday midda mucaad ibn camr ibn jabal inay aad u fogaatay midda dishay ee aakhira u dirtay u sababtaamay taas tahay kan kale xoogaa qalbigu ugu dhisaa marka oo ninkaana dilay wax ma adan geysan maahan mogta ninka inta orday kusoo dhuftay ninka inta orday abujahaloo hogaankii gaalada annaba kusoo dhiftay lama dhigin wax ma adan tarin laakiin ninka dilay ninkaa maha mucaad ibn camr ibn jamuux maalinkaas maalinkaas markuu kala gooyey abujahl ikrima inta gadaal ka soo maru taas ku dhuftay ikrima oo ina abujahl uu taas ku dhufto markaasuu gacantaanu dhan jaray isna markaasay maqaar yar uu ka reebay markaasay gadaal jiitamayd waa ka mashquul yir gacanta marka ma aanan ogeyn gacantaan uu jaray tii kalan gaalada ku jafaayo maanta dhan waa jiitamayd gadaalay jiitamayda mar dambaay xoogaa aan cuslaystay inta ku istaagaan iska gooyo taas iska tuuran gaalada caybsan ka warrama maantana faryartaas bay ka dhaawacanta ninka baraa lay qaado war xaruntaa lay geeyule laa ilaaha illa allah mar wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamed